kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa barnaamijkii xaashiya xogta madasha sigistii waa barnaamijkan oo aala baad ka dhegeysataan madasha sigistii oo ah barkulan soomaaliyeed maanta madasha waxaa inoogu ah marti garaadka guud ee deegaanada khaatun soomaaliya garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ku sugan magaalada saxdheer ee koonfurta gobolka sool gad ugu horeyn waan kugu soo weynayaa madasha sigistii iyo barnaamijka xaashiya xogta waxaan rajeynayaa inaad dhowdahay waxaana jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ugu horeyn garaad waxaad ka warantaa marxaladihii u dambeeyey ee deegaanada khaatumo guud ahaantood bismillah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu nabiyina maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama bacdu baxda sigistii xaashiyo xogta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iga dhegeysanaysa halkan nagala soo qeyb gashay ama iga dhegeysan doontaba waa idin salaamayaa guud ahaan salaamullahi calaykum haddaan u gudbo su-aasha xaaladda guud ee deegaamada khaatumo dhibaatooyinkii awalba ka jiray deegaamada dhowr iyo tobankii sane u horeeyey weli waa taagay ay budbidaha u ahayd ciidamada maamulka somalilan sida xoogga ah ku haysta qaybo kamida deegaamada khaatumo gobolada s c dhibkaasi haddeer waa uu hana qaaday oo weli waa uu taagan yahay dhawaale colaada tolka walaalaha ah koonfurta sool koonfurta laascaanood ee wadadega waa uun dhibaatooyinkii dhawaalo dhaca ugu waaweynaa ugu dambeeyey diiwaan gelinta maamulka somalilan meelaha ay ka haystaan ay ka hirgeliyeen ay ka qabanayeen deegaamada khaatumo dad shacaba oo rayida oo dareenkooda muujinayay oo dhibaato kasoo gaadhay waa ay jirtaa sida kale dadku jiilaal jimcoon bay ku jiraan raxmaddii eebe ay uga barteen xilliga dayrta uu siin jiray uu ku camin yeeli jiray bixintiisa uunbaa wada gaadha dadka taana waa ay sugayaan oo waa ay rajo wacan bay ka qabaan insha allahu tacaala inuu dayr barwaaqaa uga yeelo sida kale alxamdulilahi rabilcaalamiin hadda dadka walaalaha ama labada beelood ee walaalaha koonfurta gobolka sool wada dega diwaanahan udhexaysay waxaa jirtay waan waan akay marasa waan waantaasu xageed ku damaysay maxaase qabso maxaase caqabad arrinta tolkaa walaalaha ah ee wada degan dib ku dhex maray waa alxamdulilahi rabilcaalamiin guud ahaan xaba joojintii waa lagu guulaystay badnahade ha ka gaadho ilaahay hadduu kuu roon yahay oo buutoy buuto wareentii iyo goobihii dhimashada badani ay ka dhacaysay waa la qaboojiyey weli waxaa socda processkii peace processkii ilaahay hadduu kuu roon yahay gogol xaarkii nabadda odayaal isimo culimo waxgaradkii reer khaatumana hawshaa gacantay ku hayaan dhubmayday fadhigoodu ahaa insha allahu tacaala waxaa umanayaa fayskii wadahadalka haddeer mudday qabteen dhowr iyo labaatan maalmooda muddadaasayna sidii laysugu keeni lahaa ay ay insha allahu tacaala ka shaqaynayaan ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu xaalada uu qaboojiyo oo uu nabad kusoo celiyo dadka walaalaha ah xumaantii kala gashayna uu nabadgeliyo iyo wanaag ugu bedelo intii ku dhimatayna naxariis uu ka siiyo insha allahu tacaala iyo jannadiisa intii ku dhaawacantayna uu u booganayo hawshaasi waa hawl gacanta lagu hayo falilahi alxamdu meel wacanna waa marsaa waa tahay hadaynu soo noqono kulan dhowaan ka dhacay magaalada saxdheer ku ah adiga fadhiisiinka waxaa jirtay in dhaqameed kasoo jeeda deegaanada somalilan gaar ahaan katog deegaanada burco ay halkaa kuusoo ku yeelateen maxaad ka wada hadasheen madax dhaqameedka muxuuse daarnaa wada hadalkaas kulankaasi waa uu jiray wuxuuna daba socday isfahamkii ay isla qaateen labada maamul ee khaatumo iyo somalilan ay isfahamkoodii ahaa in la wada hadlo oo labada maamul ay wada hadlaan oo dhibkan dhiigga faraha badani uu ku daatay colaadu ay ka dhalatay ilaa iyo haddana taagan meeshii isdil iyo lagu gaari lahaa xal in lagu gaaro oo lagu raadiyo wadahadal intaa markii horeba lama garan waayo in la wada hadlo dadku waa isqabtaayo waa isku dhacaayo waa isdiraa hase yeeshe wadahadal kastaaba dee waxay leedahay process iyo cid wada hadlaysa wada hadalka in hore loo wada hadlo waxa xakamaynaya ama aan suuragal ka dhigay mabda mabdi-iyan qaabka loo wada hadlayo waxaan malaynayaa ummadda soomaaliyeed muddo kolleyba afar shan jeer ka badan waa ay maqlayeen madaxweynaha maamulka siinaayo oo le gogol bandhiga dhinacan khaatumo ma ay leedahay sidaa wadahadalkuma dhici karo xalla laguma gaari karo maamulka somaliland iyo shacabkoodu waxay aaminsanaayeen waxaa reer kamida somaliland oo wixii aad tabanaysaan dhibaato ah kaalaya hargeysa ka sheegta isu moogtay halkaa faatimo iyo dadkeeduna waxay aaminsanaayeen laba beel baynu nahay oo kala duwan laba deegaan baynu kala nahay laba maamul baynu kala nahay laba siyaaboodba waa u wada hadli karaa iyadoo laba maamul ahoo labadii maamul ee deegaamada dadkii deganaa ay samaysteen inay dhibkaa ka wada hadlaan ama laba beelood oo ilaahay hadduu kuuruu yahay deris oo waala ah in ay ka wada hadlaan maamul kastaana marka odayaashiisa iyo uu damaanad iyo wakiil uu soo siisto sidii waxa ay soo saaraan loo aqbali lahaa muddo haddeer saddex bilood ku siman maamulka somaliland wuxuu aqbalay arrintii ahayd in laba maamul oo wada hadlaya ay jiraan sidaad miidiyaha ku arkayseen kulanka iyagu taasu daba socday in la taageero ilaahay hadduu ku roon yahay soo dhaweeyo lagu dhiirigeliyo maxaa yeelay xalka hadba xalka aada doonayso iyo nabadda aada doonaysa aada u dagaalamayso iyo dhibka ku hayo ee aad ka gilgilanayso hadba sida ugu khasaaraha yar inaad ku gaadhaad jeceshahay iyadoon dadkan wiilashoodu ayan isku dhiman arrintaa kulankaasi taas u saaraa sidii kasoo baxdayba in lagala shaqeeyo nabadgelyada in ilaahay dukuren lagu taageero dabcan qolo walbaaba maamulkeeday waxa ay doonayso iyo waxa dadkeedu ku qanci karo iyo sida xalka dhibaatada looga bixi karo iyo dhibaatada jirta laftigeedu maxay tahay ma kuraas baa dadka ka maqan ay u dagaalamayaan ma ilaahay hadduu kuuroon yahay duulaan bay ku yihiin dhulka reer sheekh isxaaq iyo maamulkooda ma iyagaa dhibaato loo geystay oo qoorta lagaga taagan yahay arrimahaasaan iska wareysanayna in loo daayo maamulka maxaa yeelay dhibkani waa dhib siyaasadaysan waa dhib maamul kubasan waa dhib qabiil walba barnaamijkiisa dowladeed iyo maamul iyo deegaankiisa inuu taladiisa u madax banaanaado isagu uu lahaado ku qotomo iyo damac kolleyba marka arrimaha waxaanu wax badan waa laga wada hadlay dabcan se yeeshee arrimaha aanu isla qaadanay waa taanu miidiyaha soo gashay waa in la taageero labada maamul wada hadalkooda qolo walbaaba ay ka surto keeda waxa uu keeno iyo in intaa nabadda laga wada shaqeeyo labadaa qodob buu daafaa anaa casunay dhowr meelood oo la yidhi halaisugaad maadaama xaalad aan halkan garbaha hayno nabadgeliyo arrin dhibaato taw dhex martay aan laga tegi karin in ilaahay haddii kuu roon yahay aanu saax dheer iyo xaruntayda aan isugu nimaano falaadiinta iyimidna waa sidaad arkayseen suldaan maxamuud guuleed mire suldaan maxamuud xaaji xuseen suldaan siciid ducaale yuusuf ducaale waanti rag muxtaramiin ah deegaankooda magac ku leh aad bay sharaf igu ahayd inay gurigeyga igu yimaadaan arrimahaan isla gaarnayna kuwaas ay ahaayeen wa tay waata garad laakiin waxyaalaha la isweydiinaya waxaa kamid a sidaad sheegtayba deegaankii dhibaata ka jirta iyagu madax dhaqameed oo maamulkii ma dabcan adna adna dee madax dhaqameedkii waaweynaa deegaankaad kamid tahay marka ma u muuqataa dhibaatadan adiga kuu muuqata deegaanka seekhaatumo iyo gobolada s a c haysataa ma u muuqataa sideebay se u arkaan ciidankooda dul fadhiya deegaanadan iyagoo ay weli ciidamadood dul fadhiyaan in wadahallo meedala ay dhacay dabcan safarka intaa dharan la eg iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay ciidamada iska soo horjeeda ee ishor fadhiya waxa ay naftooda ugu soo horeen waa dhibjeeda ay arkayaan intaasoo dagaalaa dhacay maalinba maalinta ka dambaysa colaadu waa ay sii durkaysaa haa way u arkaan in dhibi jirto haddii rabo waxay yidhaahdaan arrintani ciidankan ciidan beeleyana waa maamul taladooda iyagaa leh dabcan iyagaabana markii horeba maamulka somalilan baabada marka horeba kulahaa arrintani waa arrin somalilan ee faraha ka qaado oo ay uga dambeynayeen hadeerna ogolaanshaha uunbay in ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan ku timid hase yeeshee in colaadi jirto colaadaasoo deegaamadii iyo dadkii iyo reer guuraagii gaadhay gaarina karaysa waa arrimaha ay ka dadaalayeen oo ka welwalayeen oo ay islahaayeen beri waxaan idinka uun baa laydinkaga tegayaayo dadkan iyo deegaankan iyo qabiilooyinkay u haraysaa siyaasaddu waa muddo yaroo kooban way baaba'daa wayna timaadaa way isbedeshaa walwal way ka qabeen waxaan rajaynaynaa in dhinaca maamulka ay ka tirsan yihiin ay wax badan tusaaleeyaan oo dadkan u noqda midho u hara iyo cawaaqib wanaagsan oo colaadan iyo dhibaatadan inay raagto ka hortada waa tahay waa tahay garad mawq waxaad ka mid ahay dadkii aasafayaashii dhaqdhaqaaqa halgankan deegaanada khaatumo laga soo bilaabo n s u m s c ilaa iyo maxay tahay sheekh khaatumo trio hadda aynu joogno dad badan waxay isweydiinayaan mawqafkaagii cadcaddaa ee ku aadanaa isku tashiga reer khaatumo iyo lahaanshaha masiirkooda ma waxba aad ka bedeshay bismillah wa waa su-aal wanaagsan faantiina waa daryahanba midda dadka reer khaatumo waa waxa ugu faraha badan ay isweydiinayeen nasidaro ma fahmin meesha su-aashaasi ay ay ay ka imaanayso ama waxa welwel kaba gelin karaa hase yeeshee waxaan dareemi karaa in badan oo madaxdoodii ka mid ihi ay khiyaamaysay ama ka bayday halgankii ama ilaahay hadduu kuu roon yahay ay waxyaabo aan macquul ahayn ay ay ay ay damceen in ay ku daba dhuuntaan oo dhibaatada haysato dadkooda ay uga aamusaan ama ilaahay hadduu kuu roon yahay ay isaga dadbaan iyaga oo dhaqan iyo isilnimo iyo aan jirayn haddii dadkani baaba'o ku daba dhuumanaya arrintaas waa waa waa welwelka iyo hadalkaasi shacabka reer khaatumo waa uu iga soo noqonay aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar todnaadba aan aan u caddeeyo aniguna madax ma noqon karo garaadna uma sheegan karo dadkan dadkanina jiri maayo deegaankoodana lahayn kari maayaan horumar iyo nabad iyo midnimona ma gaari karaan haddii ayan taladooda iyagu ayan lahaan iyagu ayan yeelan iyagu ayan ama ha u khaldanaado ama ha u saxnaado ama ha u macaanaado ama ha u qaraaraado talo iyagu ay ka tashadeen meel dhigteen maamulkooda ay leeyihiin xera u dhalan ah si kale oo ay ku noolaan karaan ama bulshada ay ku noolaan karayso ma ay jirto waxaan ugu bedelo oo aan idhaahdo tanaa idinka wacan ama reer hebel inaad hoos tagtaan ama aada talada u dhiibataan ama ilaahay hadduu kuu roon yahay aan u hayo ugu bedelona ma uu jiro dadka qaran iyo qoysna aaba in yar kaftan dhexgeliya dadka taladoodu haddayan iyagu lahayn ma degto dadka marka wax ka dhexeeyaan ragga ka cawda sodohaha sodooda waa hooyo caruurta labadaa qof ay ay wada dhaleen mid ay mid ay iyadu dhashay waa caruurteedii way ugu dadaal badan tahay ragga ka cawdaa waxay cabashadu ay daaran tahay taladii taladii qoyskay wax ku leedahay oo ilaahay hadduu kuu roon yahay ninkii iyo naagtii markay xaajo meel wada dhigaanba haddii islaanta odhanayso maa waxaa hadyeelina waxaa samee reerkaa taladoodu ma degto maxaad u malaynaysaa qaran dhan oo jira haddii reerag kale ay gacanta kula jiraan ama ay leeyihiin waa idiin talinaynaa ama ilaahay hadduu kuu roon yahay hungurushumahoodii iyo nacaskoodii ay leeyihiin barnaamij intay usoo dhiibaan iyo dhaqaale ereyda ka ful waa waxa keenay deegaamadan khaatumo in ay ka haraan deegaamada kale ee soomaaliyeed maxaa yeelay haddaan siyaasada geli jirin nabadgelyo ma timaado weliyima ma timaado horumar ma yimaado meesha siyaasadeedu ama la isku hayo ama duulaanka lagu yahay tala kama timaado marka waa muqadas kuwa nooba maaha kuwa soo dhalanaya waa inay iyagu masiirkooda ka tayaan ilaahay addoonka isagaa abuurtay uuna awoodaa inuu dhammaanteen hal meel ina wada mariyo dad wada wacan ku xiran isaga keliya caabuda iyaga isu asxaan fala hase yeeshee ilaahay wuxuu ina kala tusay wadada wanaagsan iyo wadada xuno iyo taana waa ku abaalmarinaya qofkii mara taana waa ku ciqaabaya free will doonista qofka haddii laga qaado noloshiisu dhadhan ma leh ma yeelanayso ilaahay hadduu kuu roon yahay marka waxaan igu bedelo oo idhaahdo idinku taladiina ha yeelanina cid kale ha idiin taliso ama ha idin kala qaybsato ma ay jirto dadkani waa inay taladooda yeeshaan waa inay maamulkooda yeeshaan cidday wax la qabsanayaan iyo cidda ay wax la gelayaan iyo hadday iyagu gaar noqonayaan iyagay u taallaa laakiinse meel kale looga tali maayo anna uma wado kuna qanci maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay arrintaasi waa waa waa waa intii aan ka aaminsanaa ee laygu bartay iyo in toban jeer ka badanba waa waa aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadkani inay maamul leeyihiin maamulkooda ay samaysteenna deegaankooda oo dhan inuu ka taliyo ilaahay hadduu kuu roon yahay cidday hogaaminaysana mar walba ay dastuurkoodii xeerkay samaysteen ay ku doortaan uguna dhisnaado waa tahay aad baad umaadsantahay garaad sida aad ugu kala dhigtay jawaabtaas waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo garaad hadda sida muuqata waxaa bilowday waanwaanin labada maamul oo siyaasi ah iyo mid dhaqanina sidaa aad sheegtayna ama loola ogyahayna waa laba hanood oo kala duwan oo midna ay dhaqan tahay midna ay tahay siyaasad kii dhaqanka xagga deegaanka ama deegaankan adigu aad ka mid tahay madaxdii dhaqanka hogaamiyaasha kale dadku waxay isweydiinayaan hogaamiyaasha kale dhaqanka kulankii maalinta dhibato may joogin kulamo kalena waa laga yaabaa inay dhacaan oo kan horudhacun buu noqon karaya marka maxay tahay sababta aad isugu xugnaalaadihiin ee aad si midnimo leh idinkoo dhaqankii beelaha khaatuma ah aada arrintan uwadageli weyday laba arrimoodba kow xaajadan waxaa loo daayey labada maamul taageeris iyo ka hubin qolo walbaaba waxay usoo qaada dadkeeda mooyaane marka shirweyne ama dhulbahantiya habar jecla isugu imaanayeen ama dhulbahantiya reer sharafaaq dhaqankoodu ay ka wada hadlayaan iyagu xalla ka keenayaan ma uu jiro oo taa maamulka haddii maamuladu ay ku guuleysan waayaan ay yidhahdaan bal dhaqanku ha ka wada hadlo inay iyagu xal keenaan waa waa meesheeda marka shirkan wuxuu ahaa un taageerista heshiiska fahamka iyo ay isla qaateen labada maamulo inay ka wa inay wada hadlaan oo dhibaatada gadyowgan iyo deegaamadan yaalla ay ka wada hadlaan sidii xal loogu heli lahaa taageerideedii bay ahayd sidaad nasiib daro sidaad ka warhayso in kamid ah dhaqanka dhulbaxante ama isimada dhulbaxante siday miiriyahaba ka sheegeen iyadoon wada hadalkaba diidanayn haddana khaatumo maamulka khaatumo ma taageersana uma aqoonsana inay xaajadii siyaasadda inay wakiil uga yihiin ilaahay hadduu kuu roon yahay marka kulankan kama idin noqon karayno de waxa weeye waa laba maamul khaatumo iyo somaliland yaa lagu taageerayay in ay wadaan wadahadalka oo haddii ilaahay xalka keenda la eego qayb kamid ah qaybtii taageersanayd maamulka haddaan u yeedho qaybtaa kale inay yidhaahdaan dee shir cimadii dhulbahantii habar jecla yeesheen yaanu ka maqnayn oo arrintaa wixii ka soo baxay waxba kama ogelin adigu safe sideka waxaan u arkay un si aan tension iyo kala hadal iyo dhibaatada keenin xaajadaa in aanu iska aragno isina dhulbaxante oo kala maqan ama kala qaybsanna aan kulan la gelin arrintanina shir ay ayan ahayne ay ahayd taageero taasaan ilaahay duko door biday waa tahay dhegeystayaal weli hadaad nagala socotaan waa barnaamijkii xaasha iyo xogta madasha sigisti waxaana maanta marti inoogu ah garaadka guud ee deegaanada khaatuma state garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ku sugan magaalada saxdheer ee gobolka sool xigeed garaad markaynu intaa kaga baxano arrimihii wadahadalada iyo waxyaalihii ku saabsanaa khaatumo dhanka deegaanada khaatumo aanu jahaysanno xagga iyo deegaanka ama arrimaha siyaasadda soomaaliya doorashada socta madaxdii dalka soomaaliyeed ee sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobanka soo dhisay xildhibaanada soomaaliyeed waxaad kaloo ahayd gudoomiyihii guddigii khilaafaadka odayaasha soomaaliyeed ee saddexda ee boqol iyo soddon iyo shanta ahaa waxaa socdo dadaalo mar kale lagu soo xulayo xildhibaano soomaaliyeed iyadoo aad sidii labadii kun labaiyo tobankii in wax ka bedelayiin sidoo kale waxaa jiray puntland wadahadallo ka dhacay oo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda dhexe ee soomaaliya cumar cabdirashiid asamarke iyo madaxweynaha puntland ay ku sheegeen in xildhibaanadii deegaanada adugu aad odayaashooda ka mid tahay lagu soo xulo garowe oo garowe laisku diyaariyo arrimahaas xaggee ku dabadiyeen dowladdii aanu beriga usoo xullay xildhibaanada doortay xukuumadan ka talinaysa waddanka waxaad moodaa in ay kasoo soka dhacday khilaafdii iyo yuhuuntii ummadda soomaaliyeed ay u qabtay aqoon darro fara badan iyo barnaamij la-aan darteedna iyo mararka qaarkood daacad darro dantii qaranka laga horreysiinayo mid shaksiyadeed in ay keentay in ay ay khatar gasho in isbedel u yimaado in doorasho cusubi ay timaado in ilaahay hadduu kuuloon yahay dadka jaanis loo siiyo in ay doortaan ciddii wakiilada u ahayd ama ha u doortaan si ballaaran oo shaksi shaksiya ama ha u doortaan si ay mas-uuliyiintii ay idmadeen ay usoo xulayso waxyaabaha ay xukuumaddu ku guuldarraysatay baarlamaankii aanu xulayna uusan ku shaqayn ama uusan ku dabagelin xukuumadda waxay ahayd marka horeba in ay barnaamij cad markii sanad iyo bar uu harsanaa inay barnaamij cad keenaan barnaamijkaasi in wakti hore uu ku shaqeeyo intii la gebgebnayn lahaa oo maalinba meel la isku qaadi lahaa sida hadeer socota waxaa nasiib darro ah barnaamij cad oo ilaa iyo hadda qeexanina uu jiro waa mid maalinba maalinta ka dambaysa isbedelaya kulankay say isugu yimaadaan kii hore waa uu ka duwan yahay waxaadna arkaysaa in raggaa meesha isugu taga ee yidhaahda annagaa soomaaliya arrinteedii ka arriminayno madaxweynuhu ku jiro ee guddoomiyaha baarlamaan ku jiro ee ra-iisul wasaaruhu ku jiro ee maamuladan maamul beeleedada ahi ay ku jiraan in ay nin walbaaba doonayo sidii uu u heli lahaa waddadii iyo qaabkii uu isaga xildhibaano hadhowta soo doorta ama mid ay jaal yihiin soo doorta sidii loo dhigi lahaa shaxda ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa qabar iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay dib haysata reer khaatumana way sii dheer tahay xajadooda oo miisaanka ummadda soomaaliyeed oo dhan haysta iyaga mid guud baa haysta waa reerka keliya ee soomaaliyeed ee la yidhi labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose waa kana aqalka sare xildhibaanadii idinka soo baxayay labada maamulee deriska idinla ah baa la idinku diidaya oo idinsoo xulaya reer kaleoo soomaaliyeed oo ay ku dhacday oo laleeyahay sidaasaa cid kalaa wax idinsoo xulaysa ma ay jirto waa waa nasiib darooyinka waa cuqubooyinka waa cadaalad darrada madaxdii u sarreysay qaranka soomaaliyeed ay samaynayso ta labaad maamulka puntland dadkan isagay talada u dhiibteen oo ninety eightkii ay iyagoo waddankooda xor u yahay deegaankooda jooga ilaahay hadduu kuu roon yahay cid kusoo xadgudbaysaa ayan jirin bay maamulkaa galeen taladoodii ku wareejiyeen siyaasad dhaqaale ciidan maamulkii waa uu kasoo soko dhacay wax horumare ma gaarsiin deegaanka reer khaatumo bal iskaba daayo deegaankii kale ayo wuxuu furo u noqday in maamul kale uu soo galo oo yidhaahdo annaga iyo puntland baa isku haysana oo meesha sidii dadku ay qabiil ahaan isku difaaci lahaayeen uu ka saaray meesha waxay keentay in uu ka wada dhammaado deegaankii dadkani ay yidhaahdaan war ama deegaankii idinkaan maamul ahaan idinku dhiibnayo ku dagaalama oo soo qabta ama haddaydan ku dagaalami karayn annaga nagu taageera ama annagaa deegaankaga soo qabsanayno ee naga daaya dhibaatada iyo dibiddaabyada saddexdaaba in laga waayo waa nasiib daro in ra-iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed aabihii madaxweyne ahaa qaranka soomaaliyeed u ahaa in uu inaadeerkii yidhaahdo ama ka aqbalo reer kale xildhibaanadoodii baan kuu boodayaa oo ku oranayaa gurigaagaa lagu xulayaa dabcan waynuna garanaynaa mar haddii guri ninka gurigiisa wax lagu qaybinayo wax badan baa u daadaata oo talow ku yeelanaya oo ilaahay hadduu kuu roon yahay cidduu doo cidda uu doonayo yuu kala soo baxayaa meesha arrintaana raantii qaadan waa badan bay ku dhacday oo waa loo hanweynaa ra-iisul wasaaraha nasiib daro ma ayan dhicin hadeerna dadka reer khaatumo kama ay tirsana maamulka puntland wayna ilaahay hadduu kuu roon yahay kuna soo xulan maayaan deegaanka deegaanka iyo dadka wax dhiba uma qabaan waa walaalahood hase yeeshee maamulka ka jiraa maamul colaad iyo dhibaato tusay intuu dayacay dadkan hadeerna diyaaru ma aha in ay kusoo xusaan ilaahay hadduu kuu roon yahay dee awalba berigaa aan xamar joognay xawarka lagu qaybinayayba xildhibaan saddex xildhibaan waa nalaga dhacay haddii inta kale ay maamulka puntland iyo madaxweynahooda uu ku darsanayo waxba u noqon mayno waa noolahay waa noolaan doonaa nafsigeedana waa sugayna waata garad arrintan qadiyadan ku saabsan marba puntland ay maarata iisheeg halganka ugu jirto deegaanada khaatumo marna magala hadashin madax dhaqameedka deegaanada puntland dhan oo boocame lagu xalaalay waxaad ku kulanteen boqor burhaan boqor muuse madax dhaqameed uu kamid yahay ma marna ma u bandhigteen cabashadiinaas inaad se arrimaha noocaasa aad kala hadashaan ee idinka dhexeeya miyaysa qumanayn sida kuwa somaliland oo kale talana waa waa ari waa waa su-aal wacan kow xabaashii iyo aas aaskii waas cabdillaahi kagamaana wada hadlayno tacsi iyo waxay ahayd kulan lagu aasayo lagu ducaynayo gaaskaa dhintay ilaahay oo naxariisto hase yeeshe in badan oo kale oo miidiya hadgashay haddaad baartaan aanba ahayn guri hoostii iyo qarsoodi ayaanu kala hadalnay tol baa loo tihiin idinkaa dad noogu xiga ilaahay hadduu kuu roon yahay xaq baanu idinku leenahay haddaanu khaldan nahayna inaadna qabataan haddaanu aanu khaldanayna aada nagu taageertaan haddaanu dhibaatada uga bixinayn oo bal wax kale iska daaye cid kale hiilkeed iska daaye kan idinka ah dhibaatada uu nagu sameynayo inaad naga qabataan inaad kala hadashaan inaad tidhaahdaan haddaadan waxba tarayn dibindaabiyada ka daa ma aadan dhicin wax ka miro dhalay iyo wax ka soo kordhay maxaaba aan aniga kalsoonida kala noqday laba labadii kun iyo sagaalkii iska badaayo de isma dhul bahantaa ilaa dhawaan joogay ma ayan aamusnayn waa ay hadlayeeno tolkaa meesha degan waa la hadlayeeno maamulka jooga waa la hadlayeen in uu kasii dara mooyaane waxba kama hagaagayn marka ha iyadoo mar iyo laba iyo saddex aynay ka badan tahay yaanu kala hadalnay qabiil ahaan ugala hadalnay maamul ahaan ugala hadalnay waxaa laali wax kasoo kordhay ma jiraan wata laakiin idinku si kastaba ha ahaatee haddaad tii adigu dadkii magacaabi lahaa xildhibaanada dawladda dhexe ma ku tala jirtaa inaad magacyadii gudbiso oo aad guddiga doorashooyinka dawladda soomaaliyeed aada u gudbiso oo ama aada marto qaabka ay u asteeyaan inay noqdaan xildhibaanada waxaan u fahmay codkaaga weyne iga yaro googo-aye xildhibaanadiina idinkoo dawladda dhexe soomaaliya maraya ma uxulanaysaan saasa ha insha allahu tacaala dadaalka waa ku jiraa inaanan cid kale aanan soo marin toos aanu guddiga doorashada dhexe in aanu u gudbino ama aanu deegaankayo kusoo fulano ama meel kaleo anagu aana aanu ku qanacsannahay ilaahu may gaalkacay ahaato boosaaso ahaato oo anagu aanu ku qanacsannahay ciidina ayan nagu khasban ama deegaanka iyaba ahaata ama xamar ahaata ama meel kale ahaatee in aanu kusoo xulanno waxaa ilaahay hadduu ku roon yahay arrintaa mas-uuliyiin ka shaqeynayaana waa ay jiraan arrintan colaada beelaha halkan ka jirtay baa laga bixi kari waayey muddo horeba in arrimaha loo tago waa ku tala jiray insha allahu tacaala waa waanu ku dadaalaynaa
ugu dambeyntii gudiga gabagabadii barnaamijkeena waynu ku dheer su-aasha ugu dambaysa garaad ugu dambeyntii maxaad bulshada ugu baaqaysa bulshada soomaaliyeed guud ahaan ayaad ahaan ka khaatumo adoo ka faa'idaysanayo fursadan maxaad ugu baaqaysa mahadsanid talebanow guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhegaysanaysa waxaan u malaynayaa inta badan waxa weeye waa qurba joog waxaan ugu baaqi lahaa deegaanada ay joogaan iyo dadka soo dhaweeyey inay ixtiraamaan shuruucdooda iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay wada noolaashahooda ayna row modal u noqdaan ummadda soomaaliyeed oo qofku isagaa wuxuu u yahay inta kale oo dhan wakiil dabeecad iyo akhlaaq iyo diin wanaagsan in lagu arko talabaad dad bay geeyeen ama ku dhaleen soomaaliya oo ilaahay hadduu kuu roon yahay la rabo inayan soomaalinimadoodu lumin afkooda soomaaliyeed uusan lumin ilaahay hadduu kuu roon yahay taariikhdooda iyo dadka ay kasoo jeedaan uusan lumin oo hadday halkooda joogayaanna dumad soomaaliyeed oo deegaanka ka mid ah oo istaqaano isku xiran oo ilaahay bukuran danac iyo doonisba leh ummado badan baa jooga deegaanada la joogo oo intii loogu tegay markii hore beri horeba iska tagtee inta kalena waxa weeye waa wa waa dad iskaashada oo isku xidhan inay sidaas oo kale ay noqdaan bal hortana ay soo dhisaan dadkan lamarayay geeyeen ama ku dhaleen inay u ilaaliyaan talabaad guud ahaana soomaali waxay wax ku noqon karaysaa waa is-ixtiraam in waxaad necab tahay iyo aad dhibaatada u garanayso ama ha noqoto magac ahaan wax kuu soo gaarayo qofka sharaftiisa iyo damiirkiisa iyo duunyadiisa iyo in ixtiraam in ay ummadda soomaaliyeed saasay wax ku noqon karaysaa in la isboobo in jaanis markaa la helay oo ama dawladnimo ah ama maamul ah ama kursigii ummadaba ka dhexeeyey qaranka soomaaliyeed ee madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo baarlamaan iyo uusan noqon wax la isku boobo ee ay noqoto wax kalsoonida lagu dhiso sidaa saasay ummadda soomaaliyeed wax ku noqon karaysaa in bal ereygaa la baahiyo oo dadka kalsoonidiisa iyo ummadda soomaaliyeed dhib weyn oo dhex yaallaa ma jire kala shaki baa dhex yaalla faantii mas-uuliyiintii u qabtay jadooyinka ugu sarsareeyey ama ay u doorteen inay hogaamiyaan qaranka soomaaliyeedna wax badan oo kalsoonida dadka dhisaya lagama arag maxaa yeelay nin walbaaba ama madaxweyne ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama guddoomiye baarlamaan ha ahaado ama wasiire ha ahaade e sidee ummadii soomaaliyeeda kale ugu kalsoonaanaysa ugu kalsooni qaadanaysaa inuu cadaalad samayn karo haddii afarta isku hareereeyaa ilmaadaradii noqdaan ilaah baynu ka baryaynaa kuwo leh kalsooni haddaad aragto cadaalad dafo qofka samaynayaan kalsooni lahayn kuwo kalsooni ay ku cadaalad samayn karaan inuu ilaahay inoo doorto dadkan isu soo dhaweeyo quluubtooda isu soo dumo oo inay wax wada leeyihiin cid u dhexeyna ay jirto in la helo ilaahay saasaynu ka baryaynaa bal inta badan waxaa loo ordaa maxaynu boobnay iyo maxaynu helnay iyo maxaynu qaadanay in laga shaqeeyo ka dulmanna in la yidhaahdo war dulmiga ha laga daayo ama ha kuu dhawaado ama ha kuu dheeraado ka wax dulmigana dulmayana in la yidhaahdo waa maalmo dulmigu way soo wareegtaa kii shalay wax dulmayo ooyaad arkaysaale waa lay dulmay taa in aynu bal laga wada shaqeeyo ama halkaad joogtaan ha ahaato ama kuwaad la soo hadlaysaana gudaha jooga ha noqdaan ummadda reer khaatumo waxaan leeyahay hawl hawl adag baa inoo taalla inagu dhibkan ina haysta hobi inooma aha maaha wax aynu dooranay waa dhib ina haysta oo aynu ka baxayno rabno inaynu ka baxno dhibaatadana iskamana timaado iskamana baxdo markii horena tala xuma keentay hadeerna tala midaysan unbaa laga bixi karaa iyo qadiyad haddaad maanta oo dhan aad ka fakerayso hebel baa sidaa yidhi iyo heblaa sidaa yidhi weligaa waxba kama bixi karaysid mana dhici karayso sunnana maaha ilaahay uu ku abuuray dadka in boqol kiiba boqol meel la wada maro bulshada reer khaatuma hadeer bulsho lamid ah oo soomaaliyeed oo waxay ku midaysan tahay jiraa ma jiraan umalaynaya inta ka leexsani waa percentage yar ade waxaad moodaa percentageka yar ee ka leexsani in uu ka dadaal badan yahay ka qaylo badan yahay ama ha ahaato maamuladan taageeraya ama ha ahaato ilaahay hadduu kuroy iyagoon waxba u aabayeelay in ay jihaynayaan fikirkii kuwii qadiyadan kala aaminsanaa ee ah dadkan inay taladoodu yeeshaan waxay ugu badan ay samaynayaan waa inay kala shaki geliyaan waxay ugu badan ay samaynayaan in ay caqabadeeyaan hawshii maamulka uu dadka u hayay haddii mas-uuliyiintii aada doorateen ay ku mashquulaan mar walba been la idiin sheegay inay idinka saaraanna waxba ma qaban karaan waxaa loo baahan yahay inta aada u malaynayso shaqadan socota in beni kuugu jirto inaad dadaalkeeda geliso haddana aadan ku mashquulin ilaahay hadduu kuu roon yahay nin kaa fikir duwan oo isagu arka in si kale wax lagu dooni karo aada ku mashquulsho mabda anaad aaminsan tahay maxaad tari karaysaa maxaad la qaban kartaa adigu maxaad geysan karaysaa intee qof baad u keeni karaysaa intee dhaqaala abaad ku waxaynaysaa intaa qofka uu wakti badan geliyo intii uu oran lahaa hebel maxaa loola hadli waayo hebel maxaa loola waxaynaya iyo hebel baa maqan haddii aad keeni karayso falilahi alxamdu oo qadiyada iyo danta iyo dadaalka socda kamid noqonayo laakiinse intaad ilaahay hadduu kuu rooyo startok fariisato tiraahdo waxa weeye saa maxaa loo yeeli waayo waxba ku gaari mayin ilaahay hadduu kuu roon yahay hawl ballaaran baa inoo taalla ilahay waxaynu ka baryaynaa iyadoon dhiig kala daadan dhibaato kala dhicin inaynu ujeedadaynu leenahay dalkayna iyo iyo taladeenna aynu ku helo haddii lagu waayana waxa weeye waa awalba idiwaan haystay waraabiin muxuu yihi haddii kaba lagu iibiyana alxamdulilah haddaan la ii iibinna rabilcaalamiin mar walba inaynu taladeenna iyo deegaankeenna gacanta inagu ku haysano ummad soomaaliyeed aynu kaga midnahay waxa weeye waa waa waa geedka go-an laakiinse qaabkaynu u dhaqmayno haddeer waxaad moodaa in wadada inagu dheeraanaysa haddaynu usii dhaqano jaaliyadahay waxaan oon lahaa shaqada aada haysaan iyo meeshaad ku beernaydeen dib u eega arrintu riwaayad laga faalloonayo maaha waa xaajo dhab ah maalin kasta oo ay sii jiitanto intaasoo arday ah yaa ku waxbarashadooda intaasoo hooyooyina yaa caafimaadkii soo gaari lahaa ay heli lahaayeen haddii maamulkoodu uu dalka uga taliyo oo ilaahay u nabadeeyo ilaahay haddii kule ku umuraacayo oo ku dhimanaya colaadaa dhacaya ay keenayaan siyaasadahan ku hardanaya intaasoo dhan haddii aynu hadal ka dhigno xaajada aynu ku jiro way sii dheeraanayaan khasaarahooduna wuu sii badanayaa haddaynuse dadaalkeena kor u qaadno oo saddex laabno waxaa la arkaa in ilaahay inoo soo ururiyo oo ay soo dhawaato inahaasaan kusoo ururin lahaa mar walaal iyo mar saddexaadba waan idin salaamayaa salaam ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay kaas garaad cali garaad jaamaca oo ah garaadka guud ee deegaanada s s c ee khaatumeysa soomaaliya khadka telefoonka ee madasha xaashi iyo xogta madasha xaashi iyo xogta madasha loogu warramayay aad iyo aad baad garaad waktiga qaaliga aadna seegaan kaaga mahad celinaa sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa dhegeystayaasha qiimaha badan ee soomaaliyeed ee daafaha caalamka barnaamijka kala socda tan iyo intayn barnaamijka kala isugu imaan doono